ismaaciilo wararka ugu dambeeyey xaaladda abaaraha dhinacan somalilan ka taagan ayaan iminka helayo waxay sheegayaan in dhimasho laga soo sheegayo dhinaca gobolka sanaag gudoomiyaha gobolka sanaag oon magaalada hargeysa saaka kula kulmay axmed cabdi falay wuxuu ii xaqiijiyey in ilaa shan iyo labaatan qof ay arrimo la xidhiidha abaaraha dartooda ugu dhinteen gobolka sanaag dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay gudoomiyuhu wuxuu ka dayrinayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku gobolka sanaaga oo eegay marka la eego dhinaca abaraha oo xaaladdu aada khatar u tahay guddoomiyuhu wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani ay galaafatay boqolkiiba sideetan siduu hadalka u dhigay xoolihii gobolka sanaag xoolihii la dhaqanayay isagoo sheegay in labaatanka kale ee boqolkiiba ka ka hadhsanna ay xoolihii u kaceen meelo kala duwan oo dhinaca puntlandba xitaa lala tegay si markaasi loogu raadiyo naq ay xoolahaasi daaqaan marka guddoomiyuhu xaaladaasi gobolka sanaag aada buu uga dayriyey qayladhaanna wuu soo gudbinayaa marka wararkaasaa iminka dhinaca dhimashadaee sanaag iga soo gaadhay inkastoonan weli gobolka sanaag gaadhin dhinaca gobolka togdheer oo kale haatan ku sugan tahay isaga wax wara ilaa hadda maka haysaa heerka abaaraha ismaaciil safarka iminka waxaan joogaa gobolka togdheer saakan hargeysa ka soo baxay hargeysa marka togdheer loo socdo burciyo hargeysa marka buurta sheekh lasoo dhaafo dhinacan burco loosoo socdo markaasaad ayaad dareemaysaa dhinacii abaarta oo wixii ka horeeya dhinaca sheekh ee hargeysa waxaad moodaa dhulku in weli akhtar iyo cagaar inuu yahay oo geeduhu ay weli yara aanay abaari ka muuqan laakiin markaad sheekh soo dhaafto waxaad arkaysaa in geeduhu qalalan yihiin dhulka abaari ka muuqato siigadii cirka ay meelaha qaarkood aad dareemaysa inay cirka siigo ka jirto abaartu waa gobolkan aad bay dhinacan u saamaysay guddoomiyaha gobolka togdheer baan la kulmay maxamuud cabdi saleebaan oo isaguna qayladhaan lamida taa guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi falay isaguna dilaya isagoo sheegay in xaaladda abaarta ee gobolka togdheer iyaduna ay aada halis u tahay inkastoo guddoomiyuhu aanu sheegin in dhimasho ay ka dhacday gobolkan laakiin wuxuu ii sheegay in marka la eego abaartani xoolaha ay galaafatay boqolkiiba konton dhinacooda marka la eego gobolka togdheer ay tahay wuxuuna sheegaya in abaartu halis tahay inkastoo gurmadii ay socdaan oo hay-adaha gurmadka wada sida guddigan ololaha qaranka ee somalilan dhinaca abaaraha qaabilsan iyo weliba dad kaloo mutadawiciina oo iskood dadka ugu gurmanaya ay socdaan sidaas waa sidaas xaaladda abaarta ee gobolkan iminka togdheeren ku suganahay markaad dadka la sheekaysay dabcan deegaankii baad ku sugan tahay oo hargeysa iyo intaad safraysay iyo markaad isu geegeysid sidee baa magaalooyinka laftooda looga dareemay xaaladda abaaraha wallaahi abaartu waa waxa ugu weyn iminka dadka wadnaha farta ay ku hayaan inta hargeysa iminka intaan joogay dee hargeysa abaar may soo gaadhin laakiin saameynteedii baa u timid oo dadkii shaqa la-aan badan iyo lacag la-aan iyo abaarihii iyo wixii shekadii o dhan baa laguu sheegaya intana soo safrayna nin sheekh markaan soo marayay dekedeeda aan kula kulmay oo meel dhismo wax ka wadaan weydiiyo waxaan yidhi bal xaaladaba ka waran wallahi wuxuu yidhi waa abaar baana haysa abaartii baa dadka saamaysay dhul iyo deegaanba saamaysay wuxuu yidhi dee intayadan meelahan ka dhow wayna saamaysay intii miyiga joogtayna xaaladu aad bay halis u tooyiri marka saamayntu meel walba way ka muuqataa marka la eego abaaraha waan garta gebagabada ilaa hadda wax warara oo la xidhiidha roobab oo kale xilligan waa xilliyadii la fili jiray roobab kala duwan waa la filayaa oo aad baa loo hadalhayaa roobabka laakiin imika inta la warinayo waa dhinaca galbeedka borem ayaa laga sheegay in xalay roob da-ay hargeysa oo kale dhinaceeda oo kale waa la filayaa laakiin roob markay noqoto dadka aadka ugu baahan waa dhinacan saddexdan gobol ee togdheer iyo sool iyo sanaag labada guddoomiyan weydiiyey bal iyagu filashada ku saabsan dhinaca roobabkana waxay yidhahdeen ilaahay baan ka baryaynaa inuu roobab noo keeno waan sugaynaa haddii dee roobabkaas imaan waayaanna cabsi waxaa jirtaa in xaaladdu ay kasii dari karto